wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ku qabatay kulan looga hadlayay islaamka iyo dowlad wanaaga kulanka ayaa waxaa ka qayb galay wasiiro xildhibaano ka tirsan baarlamaanka jubbaland agaasimeyaasha guud ee wasaaradaha culimo odayaasha dhaqanka dhalinyaro haween iyo marti sharaf kale wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowladda jubbaland maxamed yuusuf cumar oo dahfuray kulanka dood cilmiyeedka lagu falaqeynayay aragtida islaamka ee maamul wanaaga ayaa faahfaahin ka bixiyey kulankan iyo muhiimadda uu leeyahay runtii mawduucan wasaaradda way kasoo fikiraysay waxaan ognahay kulan badan intaan ka badan aan toddobaadyada soo dhaafnay aan soo yeelanay oo meelo badan oo kala duwan taabanaya maanta insha allahu tacaala waxaan barnaamijkaas qeybihiisa hore kusoo gabagabayn doonaa kulankan oo su-aalaha laisweydiinayo in suu sheegay agaasimaad u sharxayna ee arrin muhiim ay yihiin sababta bulshada meel ku wada nooshahay dowladooda iyo maamulkooda ayaga inay isfahmaan waa shay aada muhiim ah waxaan ognahay diinteen islaamka mar walba waxay dhiirgelinaysaa nidaamka iyo kala dambeyn wax ma garanaysaa fooda ah shaqo kuma laha maamul haddii la maqlana waa saas oo kale qofka hadduu ama koox ama urur ama tiam ama dee qoys baan dhaho haddii ay maamul mar soo gasho wax fooda ah waa bannaankay ka jiraan waa kala dambeyn iyo isu dhimrin iyo isfahan iyo ismaqal marka muhiim waayo inaan runtii aan wax iska weydiino qaabkay wada shaqeyn karaan dowladda iyo maamulka iyo bulshaweyntii oo qeybaheeda kala duwan ee halkan ala fadhiyaan isla markaasna waa inaan xasuusnaa dowladda xaggee ka timid yaa soo doortay dadka joog maxay yihiin intaa halkan fadhisaa waaldu ah hooyadii iyo aabihii dhalay iyo ma garanaysaa culimadiiba ayaa dadkaas dirsaday shaqo u dirsaday jasta waa shaqaale oo keliya marka maadaama shaqaale ay yihiin waxay u baahan yihiin sometimes in ay ogaadaan xogtiina waxyaalaha ka qaldan in la tilmaamo haddii si gaar usoo helo mas-uuliyiinta shirarkan oo kale loogu faa'idaystaa wixii su-aal loo qabo gaar ahaan maamulka cidda ku jirto sidoo kale culimaa diinkii odayaasha iyo qaabka ay wax u maamulaan waxaas kulli waa la weydiin karaa waa waa waxaan isleeyahay waa iskaga faa'idaysanaynaa marka insha allah aniga waxaan rabaa inaan shirka inoo furo laakiin inaan mar walba xoogaa aan aan taabto aan idhaahdo diinteenna waxay dhiirigelinaysaa nidaam iyo kala dambeyn waa inoo furan yahay kulankeena asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu kulanka inta uu socday ayaa waxaa diiradda lagu saaray xiriirka u dhexeeya islaamka iyo dowlad wanaagga iyo doorka uu ka qaadan karo dhismaha dowlad ku saleysan arrimaha diinta islaamka